arintan waxay iskugu jirtaa laba qaybood dadka waaweyn iyo caruurta caruurtaas oo waqti badan habsaameen oo barkood maaragtay nabaro ku dhaceen waqtigii la rabay in la qalana maaragtay ay noqonin duruufo daraaddeed marka hadda shalay waxaan ka bilownay screeninka the host community dhadhaab iyo xagardheera amiin xagardheera iyo ifo caruur aan inta ka hor indhaha ka qalinay iyo bar aana ka qalinba waan cabirnay shalay waxaan helay labaatan iyo sideed caruur oo gaaris loo diray oo in lagu qale maxaa yeele meeshan laguma qali kara dhadhaab mashimo oo taksuus oo gaar ayaa loo baahan yahay ilaa waxaan iskariin galaynay shalay ilaa laba boqol oo qof oo caruur iyo dad waaweyn ah ilaa konton qof waxay ahaayeen maaragtay indhaha oo cudurka la yidhaha catract oo maaragtay catractaasna waxaa keenaa maaragtay da'baa keentaa nabarkuugu dhaca keeni waxaa keenaysaa sokortaa keenaysaa cudurro badan baa keena waxaa keenaya injury nabarkuugu dhaca keenaya waxaa keenaya age waxaa keenaysaa starvation jirka waxaa nafaqada ku yaraadaa keenaysaa kuwa barkooda waa lagu dhalan waa congenital preshaaga indhaha caruurta dadka waaweyn waxyaalo badan baa keena laakiin cudurka hadda dhulkan u badan waa injury iyo age related catract kuwa barkood waxaa waaye kuwa indhahoodaba dhinteen oo nabaro intay ku dhaceen waqtiga la qali lahaana aan maaragtay ka habsaameen markaa indhihii marka ay gabaabsadeen waxba ma laga qaban karin si saa'id baa baahi loogu qabaa maxaa yeelay organization oo isu soo maaragtay isu soo bixiyeen unbaa maaragtan yaa dadkan yaa caawiyaan cudurro waxaa jiraan hawada ka dhashaan oo allergiga ka mid ah advanced hadduu ahayn allergiga daawo unbaa loo qorin wuu iska raysan qofka weliba badi health education buu qofka u baahan yahay daawo un in lagu wada ma aha mostly waxaa keenaa qoraxda kulul iyo siigada dhulkan waxaana loo aqaanaa cudurka reer guuraaga nomadis disease ba la dhahaa marka hilbaha kaa soo baxayeen indhaha marka hilbaha marna way iska noqon markii qabowga waad iska fiicnaan meel qabow haddaad tagto hilibkaa wuu iska baabi'i laakiin dhulka kuleelka ah hanuun aad buu ugu badan yahay qalliinka haddii alla yidhaaho waxaan bilaabaynaa waa laba qaybood qalliinka laba qaybood buu u dhici mid gaaris buu ka dhici oo waa caruurta oo u baahan in la suuxiyo caruurtaasoo in la suuxiyo mashiin kale oo vitrecta mashiin bay u baahan yihiin oo halkan aan la keeni karin dadka waaweyn waxaan bilaabaynaa taarikh afar iyo labaatan taarikh saddex iyo labaatan tiimka weynaan inuu imaado taarikh afar iyo labaatan qalliinka aan bilaabno saddexda xarabo iyo host community host community aan ka bilaabaynaa marka xarooyinkaan ku xujinaynaa xaro walba maalinkeeday leedahay